bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal habeen wanaagsan meel walba oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareega wararka dalsan
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa shan iyo labaatanka bisha shanaad mey sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadaad caawa ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareega wararka dalsan hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doono fadhiga labaad shirka golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ah oo maanta maalintiisa labaad lagaga hadlay warbixin laga dhageystay taliska militariga soomaaliya iyo wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa kulankii markaasi labaad oo ay golaha wadatashiga qaran yeesheen iyo waxyaabihii lagaga hadlay qodobada kalena oo caawa idiin soo gudbin doono wareegga wararka dalsan aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doono soddon degmo oo ka mid ah puntland waxaa maanta lagaga dareeray doorashada qof iyo codka ah ee golayaasha deegaanka maamulka haddaba sidee ayay u qabsoontay doorashadaas natiijada horudhaca ah ee ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka puntland ayaanu caawa ku soo baahin doonaa wareegga wararka dalsan ururada bulshada rayidka ee puntlandna waxa ay ka hadleen doorashooyinkan socda iyo weliba ciidamo ay sheegeen in ay xadgudubyo ay kala kulmayaan dadka shacabka ah caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa si guud waxaynu inta ugu badan si gaara u eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay doorashooyinka puntland oo tirinta codadka weli lasoo warinayo inay ka soconayso xarunta ganacsiga gobolka bari ee boosaaso sidoo kalena xarun u ah fadhina u ah guddiga doorashooyinka ee puntland waxyaabaha kalena oo caawidila wadaagi doona waxaa ka mid noqon doona kalluumaysato ajaaniib ah oo markaasi mar kale maanta ka soo muuqday maxkamadda gobolka banaadir waxaan idiin soo gudbin doonaa kalluumaysatadaasi oo ay maxkamadda gobolka banaadir maanta qaar ka mid ah eedaha loo heesto ay dhegaysatay ayaanu idinla wadaagi doonaa gobolka hiiraana waxaa laga soo warinayaa in fatahaadda ka halkaasi ku dhufatay ay kala jartay degmada bula burde ee gobolka haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda fatahaadada ee gobolka hiiraan qodobadaasi waxay nagu soo kordhay intaen wareegga wararka dalsan ku guda jirno ayaad ka boga doontaan farsamadu waa cabdiwahaab
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
habeen wanaagsan meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan muwjadda heerka dherarkeedu yahay kuwii sagaashan dhibic shan megaartis oo ay naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobollada kale fm ku gaaro meel walba oo aad joogtaan waxaan idin leenahay dhegaystayaal habeen wacan wanaagsan raalli hadab qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareega ayaanu caawa gudageli doonaa innagoo ku bilaabi doono barnaamijkeena caawa qeybihiisa ugu horeeyaba si gaar ugu eegi doono wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka hannaanka dimuqraadiga ah ee puntland markaasi ka soconayso waxaa goordhow caawa ah bilaabatay tirinta codadka herarka kala duwan ee doorashooyinka hannaanka dimuqraadiga ee puntland kadib markii soddon degmo oo ka mid a puntland lagaga dareeray oo soddon deegaan oo ka mid a puntland lagaga dareeray doorashooyinka hannaanka dimuqraadiga ku dhisan ee shacabku ay kusoo dooranayaan golayaasha deegaanka maamulkaasi waxaana markaasi guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee puntland maanta uu la wadaagay warbaahinta ama goordhow caawa uu la wadaagay warbaahinta ee tirinta codadka ee ay dhiibteen dadweynaha qaar ka mid a degmooyinka ee puntland waxaana uu shaaciyey natiijada horuraca ah ee magaalooyinka boosaaso gaalkacyo badhan dhahaar carmo qandala iyaga oo magaalooyinkaasi iyo sida loo kala hogaaminayo axsaabta siyaasadeed ee halkaasi ku tartamaya oo ka badan sagaal xisbi siyaasadeed hase ahaatee ee sida loo kala horeeyo ayuu ee, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland uu caawa la wadaagay warbaahinta iyadoo afar urur siyaasadeed uu sheegay inay aada u baratamayaan marka la eego tirinta codadka ee natiijada horudhaca ah ee guddiga doorashooyinka puntland ay shaaciyeen waa kan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland oo warbaahinta la hadlay
halkan gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee puntland ayaa waxa uu soo gabagabeeyey guud ahaanba inay soo gabagabooday seejooyinkii dadku ay saaka lixdii subaxnimo ay u galeen safafka lixda maqrinimo la soo gabagabeeyey waxa uu sheegay in natiijada hordhaca ay marayso istaybyo kala duwan marka koowaad lagu tirin doono goobta codbixinta wakiiladuna halkaas ay ku dhegaysan doonaan codadka ay heleen kadibna loo soo gudbin doono gudoomiyaha degmada kadibna loo soo gudbin doono xarunta weyn ee doorashooyinka halkaasna lagaga dhawaaq bismillahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhammaan warbaahinta kala duwan ee halkan joogta iyo dhammaan dadweynaha kala duwan ee reer puntland Ee, maanta waxay ahayd maalin weyn oo taariikhiya oo bulshada reer puntland soo martay taasoo ahayd maalintii doorashada qabashada doorashada golayaasha deegaanka ee shan iyo labaatanka may saaka lixdii subaxnimo waxaa saddex boqol iyo sagaashan iyo sideed goobood oo ku kala yaal soddon degmo iyo toddoba gobol oo puntland looga dareeray doorasho qof iyo cod ah Ee, ilaa maanta muddo labiyo toban saacadoodna waxaa socotay doorashadaas waxay soo xirmartay ee, lixdii maqribnimo si nabadgelyo ah iyadoo aan wax amni darro ah dhicin wax dhibaato ah dhicin ayay soo xirmartay Ee, guud ahaan sida uu qabo xeerka doorashooyinka golayaasha deegaanka puntland goob walba oo lixdii maqribnimo ay taagnaayeen dad saf ku jira safka ayaa gadaal laga xiray ama hadday iskuul ahayd baxadda iskuulka ayaa lagu soo xirayay albaabka horena waa loo xiray Ee, boqolkiiba sagaashan iyo sagaalna dadkii markaa taagnaa ama boqolkiiba sagaashan iyo sideed waa la dhameeyey tusaale gobollada sanaag highland hirdafuu karkaar gebi ahaantoodba waa dhammaadeen ee, ee, ee dadkii codaynayey Ee, tirintii baana socota Ee, magaalooyinka waaweyn meelo ka mid ah sida gaalkacyo kale hal seeja ah boosaasoo kale dhowr seeja ah Ee, galdogob ee, dhowr meelood oo noocaasa ayaa dadka gudaha lagu soo xereeyey ee, hurtinle Ee, ay jiraan seejo lixdii maqribnimo dad safka taabanaa ay jireen oo gudaha lagu soo xereeyey kuwaasna marka qofka ugu dambeeya odaya intaa gudaha ku jirta ayaa la xiraya sidaas waxaan rabnaa inaan si buuxda oo fashaala ugu dhawaaqno in doorashadii golayaasha deegaanka ee maanta dhacday ay dhammaatay si nabadgelyaana ku soo dhammaatay haddana sida halka iskriinka lifeka ay uga socotayba meelo badan oo ka mid ah ay socoto tirintii meelaha kalena hadda ay diyaargarowgii tirinta ku jiraan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo una hambaliyeeyo guud ahaan shacabweynaha puntland ee ka qayb galay doorashadaas ee sida wanaagsan noola shaqeeyey ee qoraxda istaagay ee codkooda maanta dhiibtay ee hawwadannada aan dhibin runtii waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo shacabka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo howlwadannada guddiga doorashooyinka heer kastoo ay yihiin oo runtii madaalayaal ah halay aan seexan qof walba siduu goobta u tegi lahaa qaarkood ay dhex mareeyeen rooba mihigaana qaarkood ay taagnaayeen roob laba iyo tobankii maantana qorax taagnaa caawana ilaa ay gutaan waajibaadkooda aanay u qorshasnayn inay seexdaan runtii aad iyo aad baanu rabaa inaan ugu mahadceliyo Ee, sharaf weyn bay noo tahay sharaf weyn bay si gaara ii taga- igu tahay inaan hogaaminno hay-adda intaa la eg oo kumanaan qof oo gobolladoo dhan kala jooga oo maaragtay operationka intaa la ego cusuba inay haddana wax walba sidii loo qorsheeyay ku dhacaan sharaf bay noo tahay aad baan ugu mahadcelin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo hay-adaha amniga oo ciidanka booliiska hogaaminaya ee, iyo dhammaan ciidamada ka qayb qaadanaya shaqada oo si hagar la'aana oo tixgelin la oo sidii loo qorsheeyay shaqadaas qabtay aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ururada siyaasadda wakiiladooda ee doorashada ka qaybgelaya ee aan wada shaqaynayn ee meel kastoo cabasho ka timaada isla xalinayna iyagana aan wax dhibaata ka iman iyagana aad baan ugu mahadcelinaya waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan mas-uuliyiinta iyo hay-adaha dowladda ee nala shaqaynayay aan wada shaqaynta leen guud ahaantood ee, inaan u mahadceliyaan rabaa marar kale ayaan ka hadli doonaa iyadoo faahfaahsan sida maaragtay iyo dadka kala duwan ee ka qayb qaatay shaqooyinka ilaahay baa mahad iskale guud ahaan waxaan rabaa inaan dadka ee ee reer puntland ugu hambaliyeeyo in oo shaqadaas u soo gabagabowday si guul ah inta yar oo inoo dhiman oo ah in codadka la tiriyo in heer goobeed guddoomiyaha goobta ku dhawaaqo isla goob walba markay dhammaato wakiilada ay qaataan koobiga natiijadooda ay meesha ka heleen ee, kadibna degmooyinka lagu ururiyo codadka markabana si elektaroonigana waa loogu diraya warlaraysa ee, wayna gaaraysa Ee, kadibna heer degmana waa laga dhawaaqi doonaa kadibna markaas xeer xarun dhexe u soo gudbi doontaa acceskaas ee, ballaaran shaqadu way socon doontaa baan la sugaya laakiin shaqada intii ugu muhiimsanayd oo ahayd dadka muwaadiniinta inay codkooda dhiibtaan oo si nabadgelya ah ku dhiibtaan waa waa waa waa waa ay noo qabsoonto dhammaan bahda warbaahinta ee kala duwan iyaga laftoodu wadaniyad iyo dadaal muujiyey ee meel kasta ka soo tabinayey ba intiina halka joogtay inta maqanba iyagana waa u mahadcelinaya qayb muhiima bay ka leedahay warbaahintu in waxa baxaaya iyo ee si nabada loo tabiyo waxaanu rabaa inaan u mahadceliyo korjoogtadii kala duwanayd ee ka timi ee, dowlad dalka soomaaliyeed ee, iyo horjoogtada gudaha maxalliga ee puntland oo bulshada reerka ay kala direen iyadoona shaqada qaybka ah waxaan rabaa inaan u mahadceliyo international community-ga kala duwan ee nala shaqeeya ee broseskan fikrad maal iyo aqoon ku taageeray aad iyo aad baan rabaa iyagana inaan ugu mahadceliyo qaarkood halkan la joogaan caawa iyadoo habeennimo ah ee, waxaan rabaa inaan idhaahdo hambalyo aad iyo aad buu mahadsantahay intasan ku gabagabeyn si aad ugu adeega
waa hagaag dhinaca kale ururada bulshada rayidka ee puntland ayaa ka hadlay doorashadan maanta magaalooyin ka mida puntland ka dhacday waxa ay ururada bulshadu ay sheegeen in dadku ay dhibaatooyin kala kulmayeen ciidamada amniga iyagoo guddiga doorashooyinku ee puntland faray in wax laga bedelo arrinkaasi waxay sheegeen in ciidamo ay ku milan yihiin goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan waxaad maqli doontaan guddiga doorashooy ee waa ururada bulshada rayidka ee puntland oo hadlayo waxaa xigi doonto xalime ismaaciil ibr- ee, xalime yari guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka qaranka oo tagtay ee, magaalada boosaaso iyaduna waxay ka hadlaysaa waxyaabaha laga bartay doorashadan maanta puntland ka dhacday
marka booliska wasaaradda amni baa jirta waxaan rabnaa inaan wasaaradda amniga ka codsanno inay doorkeeda qaadato inay booliska eh, ay goobaha u dirayso eh, eh, qiimayn iyo dabagal ku samayso eh, si dadka muwaadiniinta ay ugu fil- fududeeyaan shaqooyinka boolisku ay u hayaanin bulshada Eh, arrintaasi eh, meelaha qaybtoo tacadiyaa ka jira boolisku geysanayaanin waa ka digaynaa bulsho rayd ahaan wax sii socon kara ma aha xanaanka doorashada ayuu foolxumo ku yahay dalada danayaasha aan dawliga ahayn ee puntland ee bunsa ee waxay rabtaa inay miidiyaha la wadaagto ama warbaahinteeda la wadaagto ee warbixintii ama ee xogtii u damaysay ama lixdii saaca u dameeyey hadda aynu soo dhaafnay ee siday doorashadu u socoto doorashada golayaasha deegaanka ee puntland oo saaka shacabka u dareeray soddonka degmo ee guud ahaan si fiican ayay u socotaa ee marka loo eego marxaladdu siday ugu cusub tahay bulshada puntland ee runtii waana himilo aa ogtihiin in puntland shacabkeedu uu muddo ku taamayey ee meelaha howluhu ka socdaan ama doorashadu ka socoto ama codbixintu ka socoto gobolada iyo degmooyinka toddobada gobol soddon iyo saddexda degmo ee caqabado waa jiraan ee walow ee marka loo eego cusaybka barnaamijka iyo la qabsiga ee aysan ahayn caqabado buuran ee bulshada rayidka ee puntland oo goobaha doorashadu ka socoto ka samaynaysa korjoogtayn iyo xaqiijin in si saxa wax u socdaan inaan la marin habaabin ee in dadka aysan baal marin hanaankii ee codbixinta ee warbixinaha laga helayo meelo kala duwan oo ka mida gobollada iyo degmooyinka ayaan rabnaa inaan ee cidda ay qusaysa kala hadalno oo ka codsanno in waxyaalaha ee dhacdooyinka ee dhacay lixdii saac aynu soo dhaafnay aysan dib u dhicin oo cid kasta oo shaqo ku leh ama door ku leh ay doorkeeda qaadato ee tusaale ahaan meelaha qaybtooda waxaa ka jira ee in cabashooyinka qaybtooda ay booliiska laga cabanayo oo booliisku aysan doorkoodii qaadanayn ama iyaga laftigooda ay ku milmayaan shaqadii socotay oo dadkii aysan ee, hanaankii amni keliya ku mashquulsanayn howlo kale ay haystaanin in booliisku ay gacmaha la galaan meelaha qaybtooda shaqooyin ka socda Ee, waxaa jirta oo warbixinaha aynu lixdii saac helaynay u dambeeyey ka mid ah ee, goobaha qaybtood ama deegaanada qaybtood in cabashooyinku badan yihiin dadku campaigns ama maxaa leeyahay xidxidasho oo miiska hortiisa ay- ay jirto oo ururada qaybtooda ay samaynayaanin Ee, runtii ururada dee waxay u igman yihiin in hannaankani hore u socdo ee, waxay u asaasan yihiin in dadkani uu ee, xaq u leeyahay inuu kala doorto qofkuna xaq u leeyahay ururku rabo inuu doorto waa xaq dastuuri oo qofku leeyahay laakiin xodxodashada miiska hortiisa ah oo ee, qaybtood aan xogahan haynaa ay ka mid tahay ee, xodxodasho gacantogaaleyn oo dhaqaale ku salaysan ee, inay joojiyaan oo cidda u qaabilsan arrimahaas ay maaragtay bulshada rayidka ah uga digayso ee, waxaan rabnaa inay ee, ka waantoomaan arrimaha noocaas ah wax kasta oo ka hor imaanaya doorashada ama hanaanku siduu u socdo foolxumo ka dhigaya waa uga digaynaa ururada waxaa la rabaa inay ka shaqeeyaan hanaanku siduu u qurux badnaan lahaa u socon lahaa ee, waa xidxidashadu waa jirtaa in ee, campaign la sameeyo waa jirtaa laakiin gudaha iyo shaqada iyo laymiska dhexdooda mamnuuc bay ka tahay ee, sida shuruucda inoo qoran aynu ku soconayno ee, shuruuc akhlaaqiyadka la xiriirta jirta waxaan rabaa ee, cabashooyinka meelaha qaybtood howlwadeennada iyo shaqaalaha tibeg meelaha ay joogaan ayaa iyadana cabashooyin laga soo sheegayaa cabashooyinka cidda ay qusaystaan u gudbinay oo ay ka mid yihiin ee, mas-uuliyiinta ee, qaybahaas qaabilsan waxaan rabnaa in iyadana ay ka waantoomaan shaqaaluhu inaysan dhexgelin howlaha socda ee hawsha loo igmaday oo loo dhaariyey inay ku ekaadaan si nidaamku uu u socdo hanaanka xagaldaacintiisa ayay noqonaysaa in qofkii gacanta ku hayey oo maxaa la yidhaahdaa ee- ee albiitaraha ahaa inuu gacanta kula jiro ciyaarta marka arrintaas xaasha lilah iyadana waxaan ka bixinaynaa runtii waa cambaaraynaynaa falalka noocaan oo siday u dhaceen wax socon kara maaha ee waxaan isha ku haynaa qaabka ay u soconayso doorashadu iyo qofka muwaadinka inuu xorriyad iyo nabadgelyo uu- uu ku codeeyo cidduu rabo u codayn karo ururku rabo u codayn karo laakiin faragelin oo goobta dhexdeedii weliba ah ee waa ka digaynaa waxaan kaloo rabnaa inaan ka digno oo meelaha qaybta warbixinaha aan ka helayno lixdii saac u dameeye ka mid ah inay jiraan shakhsiyaad mas-uuliyiina oo ee xukuumadda ka tirsan iyagana in arrintaas iyagana aan uga digno inaysan ku milmin ururkaa rabta adeer ka tirsanow ee ciddaa rabtid maaragtay ee u kambayn gare laakiin goobta doorashada iyo shaqadu ka socoto iyo dadka nugul in ee, lagu tacadiyo nidaamkay waxay ku tahay hagardaamo runtii waa ka digaynaa waxaan rabnaa hanaan qurux badan oo dadkaanu u siman yahay oo qof kasta oo muwaadini uu si xorriyad ah gurigiisa uga soo tago si xorriyada uu u codeeyo cidda uu rabo inuu u codeeyo oo uu ku tuhmayo inay eh, wax ka bedeli karto eh, baahiyaha uu qabo aad iyo aad baa umahadsantihin
oo soo gurguuray soo socotay alxamdulilah maanta meeshaasaa la gaaray Een, ilaahaana mahaddaas iska leh waxayna keenaysaa runtii waxay jebisay wax la jebin waayey in doorasho qof iyo coda laga qabto waddanka aaday u adkaatay markii loo sii dhowaadaba waxbaa hor istaagaayey laakiin ilaahay maanta suurogeliyey waxaana su- waxaana suurogeliyey marka ugu horeyso horta dadka soomaaliyeed ee reer puntland rabitaanka ay rabaan inay doorasho galaan oo codkooda dhiibtaan waxaa kaloo suurogelisay een- een, muxuu ahay siyaasadda wada jirta ee lagu gaaraya ee siyaasiyiintu ay ogolaadeen waxaa kaloo sii raacaysa oo sii xoojinaysa een, een, odayaasha islaamnada oo ayagana runtii kalkaalinayay oo oo muxuu ahay ku kala dhex jiray dadka oo s- ka shaqeeyey inay suuro gasho ka shaqeeyey shacabka iyo madaxdooda inay isku xirnaadaan oo doorashadan la qabto marka aad iyo aaday aan nasiibkaas loo yeeshay mahad allah waxaan u celinaynaa waxaan rajaynaynaa inta yar ee boqolkiiba lixdanka lixda ah ee naga dhiman Een, oo degmooyinka aan ayagana sida ugu dhaqsiyaha badan in ay maxaa yeelay dadkoo dhan ah xaq u leh inay doorasho galaan oo codkooda dhiibtaan marka siyaasiyiinta waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu khayrka waafajiyo waxa wanaagsan tusiyo qalbigooda isu keeno een, doorashadaasna ee waddanka puntland ka wada dhacdo waa dhacday muxuu ahaaye haddiiba boqolkiiba wax yar keliya ay dhimantaha doorashada waa dhacday adduunka intaas oo waddan aan doorasho kor joogteen u tegey een, weli ma arkin een, ka qaybgal intaan la eg meel ay ka dhacday kuwa ugu badan boqolkiiba soddon iyo afar soddon iyo sagaal labaatan iyo toddobo labaatan iyo saddex ah, ten outka ama dadka doorashada gelaya oo soo jawaaba ay noqdaan haddana waxaan u malaynaa sidaan soo arkay maanta markaan goobihii codbixinta tegey inay boqolkiiba siddeetan iyo sagaashan ay ku dhowaanaysa dadka cod- codka u soo istaagay meel ay ka dhacda ma laha waxaana waaye wax kale ma ah xiisada umma- xiisaha ee ummaddan soomaali u qabto iyo oominta laga oomiyey inay codkooda dhiibtaan inay maanta xor u helaan taasaa keenta wallaahi inaysan dhicin ten outsaan ah dadka inay saan u soo baxaan ay codeeyaan kama dhicin adduunka kama dhicin marka allah noo kordhiyo annakana allaha naga dhigo kuwii ku cibrad qaata waxna ka barta een, een, doorashadaasna qabta S- waxaana rajaynaa sidaa idinkugu soo gurmano inaad noogu soo gurman doontiin annagana markeenna oo noo oo- ood nagala shaqayn doontiin aad iyo aad aa u mahadsantihiin jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid a asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul kadibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kuleelka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakola qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabitaanka koka kola warshada isbuunyada ee dubai raad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka dulo dusha san maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsado laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dub markaad tiraahda raaxaad ka dareenta oo durbo waad gamaadaa dig fadhiyada ka sii daran dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumid dubai baa loo goglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshadda isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jadaryada kale ah furmadoobaha dubai vib medical matres superform standard dubai sundus xabibi iyo xayaati jodoriyadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shib iska leh warshada isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi arbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo kasii badan warshadu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada daarsalaam ama waxfaanainta siler waxaad kala xiriirtaa eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
waagaag weli wareegga wararka dalsan ayaa dhegaysanaysaan haddii aan kusii socono wararka puntland la xidhiidha ee axsaabta siyaasadeed ee puntland caawa waxaa la soo warinayaa in tirinta hordhaca ah natiijada doorashada ay ku kala horeeyaan haddaba goordhow waryaha dalsan ee magaalada boosaaso cawil cali ayaa igaga warama
saaxiib cabdulqaadir cusmaan aada baad u mahadsan tahay waan ku dhowahay raadiyaha dalsan haddii aan warbixin kooban kaa siiyo maanta waxa ay ahayd ama ku beegnayd shan iyo labaatanka may oo guddiga doorashada kumeel gaarka ee puntland ay u asteeyeen inay qabsoonto doorashada golaha deegaanka soddon iyo saddex degmo walow ay jirtay saddex degmo oo uu xaalado amni dartood looga reebay doorashadaasi oo kala ahaa degmada dongorayo degmada garowe iyo degmada jariiban oo gebi ahaantoodba ka tirsan gobolka nugaal saas darteed inta kale degmooyinka oo tiro ahaan ka koobnaa soddon degmo ayay saake lixdii aroornimo waxaa si toosa u furmay goobaha ay dadweynuhu ka codaynayaan walow ay jireen seejooyin xogaa dib u dhacay oo aysan dadweynuhu horey aysan u gaarin ama cilado farsamo oo ay sheegeen guddiga doorashadu balse iyaguna saacado kadib ama toddobadii aroornimo markii la gaaraba ay hore u furmeen gebi ahaanba haddii aan soo koobo doorashadii maanta ka dhacday deegaanada ama degmooyinka puntland run ahaantii waxaa lagu tilmaami karaa ama la oran karaa waxay ahaayeen doorashooyin run ahaantii taariikhiya maalin ay taariikhi qorantay maalin puntland u ahayd maalin istiin badan oo ay sugaysay muddo afar iyo labaatan sano ah sidoo kaletana waxyaabo badan oo waxaa jiray ilaa maxaan ku sheegi karaa doorashadaasi laga xusay oo laga diiwaan geliyey haddii aan mid iyo laba kaaga taabto cabdulqaadirow waxyaabaha laga bartay doorashooyinkan maanta waxay ahaayeen dadka puntland oo aan inta badan qabin ama shacabka maanta codaynayay oo ay ka yarayd waxyaabaha wacyigelinta ah ama aan ku baraarugsanayn doorashooyin noocana aman hore u arkin walow ay jireen in shan iyo labaatankii octoobar hore loo qabtay laba kun iyo koob iyo labaatan la qabtay doorasho hordhaca oo laga sameeyey degmooyin saddex ah sida degmada qardho degmada eyl iyo ufayn walow ay dadku aysan wax badan ka baran laakiin maanta waxay ka duwaneyd wax badan oo badan sidaas darteedna wacyigelintu aad ayay u hooseysay balse aad ayay dadku ugu dhiiranayeen ugu jajabnaayeen goobaha codbixinta markii aan tegaynay ama aan wararka sameynaynay ama aan bulshada la kulmayna waxaad arkaysaa bulsho kala duwan kuwa curyaan ah kuwa naafa ah kuwa ku soconaya gawaarida naafada qaarkood waxaa jiray dadyow aad arkayso iyaga oo lagu sido bustayaal oo la keenayo sheejooyinka si ay codkooda u dhiibtaan oo degmooyinka qaar lagu arkayay waa waayah marka ee, saakay waa la codeeyey ee, dadweyne kala duwan baa isku soo baxay codadkooda bay dhiibteen ee, guddiga doorashooyinka iyaguna way hadleen marka ee, m- natiijadii lasoo saaray m- maxaa dadku ugu soo wari kartaa sidee bay ahayd
Een, cabdulqaadirow natiijada hordhaca ah oo ilaa haatanba socota oo dadweynuhu ay si toosa haatan ula socdaan oo ay daawanayaan Een, sida muuqataba ururada loo kala codeynayay oo ahaa sagaal urur oo puntland ka asaasan ama ku tartamaya doorashadan run ahaantii aad ayay ugu kala sarreeyaan oo ay ku kala horeeyaan Een, guddigu ilaa iyo haatan weli ma shaacin een, sida natiijada saxda ah ama kama dambaysta ah Een, sida ay sheegeen wakti inay qaadanayso oo laakiin natiijada hordhaca oo haatan socota Een, waxaad aragtaa ama dadweynuhu ay arkayaan in lagu kala horeeyo ururada qaarna ay codad badan helayaan walow aysan jirin Een, seejooyin badan oo la tiriyey oo haddan hal seejo oo hordhaca oo isla magaalada boosaaso ah laga sameeyey een, een, een, natiijada haatan socota ee ay shaacinayaan een, guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka waaya marka waxaad sheegtay in saddex degmo oo ka mid ah gobolka nugaal ay dib u dhaceen ee, doorashooyinkooda Ee, guddigu m- maxay ka yidhaahdeen arrinkooda
Een, su-aalo aanu weydiinay guddiga ama waraysiyo aanu la yeelanay waxay noo sheegeen inay dib ka sheegi doonaan een, saddexdaas degmo xilliga doorashada laga qabanayo Een, sidoo kaleeto wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha een, een, cabdi faarax juxa oo isaguna warbaahinta kala duwan la hadlay waxa uu sheegay in ay tahay in si deg deg ah loo qaban doono doorashada saddexdaasi degmo Een, sidoo kaleeto wasiiro qaar iyaguna ka tirsan xukuumadda puntland ee haatan jirta ayaa iyaguna sidoo kale carabka ku dhuftay inay jecel yihiin in si deg dega loo galo een, qabashada doorashada saddexdaasi degmo arrimaha een, amni darrada iyo khilaafka keenana wadahadal iyo fadhi lagu xallin doono een, haatanna lagu guda jiro waayahay marka ee, waan u tegi doonaa ee, khilaafaadkaas iyo ee, goobaha kale ee amni darro awgeed doorashooyinka lagaga qaban waayo laakiin ee, doorashooyinkii saaka qabsoomay ee, haddii dadku aad u sawirto goobihii ay ka qabsoomeen iyo ee, sida dadyoga halkaasi codadkooda dhiibanayay bulsho ahaan qaabkay ugu diyaarsanaayeen iyo ee, waxyaabaha gaarka ah ee laga xusi karo ee, goobaha la dii- ee, doorashooyinku ay ka dhaceen
Een, cabdulqaadir aad baad u mahadsan tahay Een, haddii aan een, wax yar ka taabanno ama aan wax ka xusno Een, anigu haatan aan kula hadlayo waxaan ku suganahay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari oo ahayd een, xuduntii ugu muhiimsanayd ee doorashadu ay sida xooga leh ay uga dhacday walow ay jireen degmooyin kale oo kamida isla gobolkan oo iyaguna doorashadu ay ka dhacday Een, sidoo kaleeto gobolada sanaag gaardafuu een, iyo mudug Een, boosaaso goobaha ay dadweynuhu ka codeynayeen ama ay isugu yimaadeen waxyaabaha laga xusi karo een, cabdulqaadirow waxaa ka mid ahaa haddii aan ka egno een, dhinaca tartanka iyo ololaha een, ay ku jiraan ururada siyaasadda Een, mararka qaar waxaad arkaysaa een, siyaasiyiin ama dad ay soo dirsadeen ururadu oo ku dhex wareegayay goobaha si ay bulshada uga helaan cod ama ay u kasbadaan Een, mararka qaar waxaa dadku ay la kulmayeen een, sidoo kaleeto een, in ay goobaha imaanayaan ciidamo aada u tiro badan oo sa- sida ay noo sheegeen mar aanu guddiga aan wax ka weydiinay een, inay ammaanka guud sugayaan balse aan u muuqan ciidamadii loogu talagalay ama ay tabak u astaysay inay goobaha eh, dadweynuhu ay ka codeeyaan een, ay ammaankooda sugaan Een, sidoo kaleeto een, guddiga doorashada oo iyaguna intiiba kormeer ku jiray waxa ay sheegeen in ciidamadaasi aysan ahayn kuwa khalkhal wada ama een, wax dhibaato ah wada Een, sidoo kalena ma aysan muuqan wax dhibaato ah oo ka dhacay goobahaasi ama iska horimaad ah ama dad uu dhibaato ay ka soo gaartay waa gartay marka hadalheynta boosaaso ee caawa doorashadan siday u qabsamtay ee, ma waxay tahay mid ee, laga sii degayo laga sii degayo in ku shubasho ay ka dhacdo mise waxay tahay mid ay dadku la dhacsan yihiin hanaankii ay ku dhacday iyo sida guddiga wax u wadaan
cabdulqaadirow een, inta badan dadka markaa la kulantid ama aada wareysatid waxay kuu sheegayaan inay jiraan ururo si gaar ah een, looga cabsi qabo inay ku xoog bataan een, doorashada Een, taasna ay sabab u tahay sida dadku ay sheegayaan inay lacaga bixinayaan balse ma jirto wax lacag ah oo si toosa oo cad loo soo gudbin karo ama loo sheegi karo ama guddiga doorashada uu xaqiijin karo urur bixinayay xilligii doorashadu ay socotay sida ay xaqiijiyeenna guddiga doorashadu wakiilo ayaa u joogay urur kasta goobta seejada ah ama codbixintu ay ka socoto oo ma jirin cid kale oo gudaha u gelaysay waa gartay marka goobaha qaar waxaa laga soo warinayaa sida dalada ee bulshada rayidka ee puntland ay sheegtay in dadku ay la kulmayeen dhibaatooyin ay ciidamada ammaanka kala kulmayeen Ee, haddii aada guddiyada doorashooyinka aada weydiiseen arrimahaas culaysyada ay dadku la kulmayeen maxay idinkugu warceliyeen
cabdiqaadir oo mararka qaar waxaan arkaynay dad cabanaya oo sheegaya in loo diidayo goobaha inay galaan ama si khasab ah dadka qaar lagu gelinayo ama sida muuqatay mararka qaar dadku ay xoogaa culaysyo dareemayeen balse isla markiiba si degdega waxaa arrintaasi u xalinayay oo goob kasta taagnaa guddiga doorashada dhinaca ciidamada ammaanka haddii aan ka eegno ciidamada ay tabak u astaysay inay ka shaqeeyaan goobaha ay dadku ku codaynayaan ma aysan jirin wax dhibaato ah ama xadgudub ay bulshada kula kacayeen oo ma aysan muuqan balse dadku inta badan waxaay ka cabanayaan dhaqdhaqaaqa ciidan ee ka socda banaanada goobaha dadku ay ka codaynayaan waayo ciidamo kala duwan oo ku sugan magaalada boosaaso ayaa jira oo isugu jira military ciidamada b m b f ciidamada b s f oo dhammaantood aada moodoba inay u muuqdaan kala taageersan yihiin ururo ama xisbiyo tartamaya oo siyaasadda ku loolamaya waa marka waxa laga cabanaya ama laga cabanayo ma waxa ay yihiin ciidamadan ee kale ee aanaan qeybta ka ahayn kuwa sugaya amniga goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan oo waxa dadku ay ka cabanayaan ma ciidamada- ciidamada kale ee dul jooga ee axsaabta siyaasadeed kala taageeraya
si wanaagsan ciidamadaasi ayay dadku u arkaan inay keeni karaan isku dhacyo ciidan ama ay ka dhalan karaan isku dhacyo ciidan waayo waxaad la socotaa boosaaso horey waxaa uga dhacay isku dhacyo ciidan oo kala duwan oo aad la socotid boosaaso oo ah hooyadii puntland hooyadii soomaaliyeed oo malaayiin qof oo isaga yimid gobolada dalka ay kusoo cimbadeen ama kusoo samatabaxsadeen mar inuu ka dhacay qax ama barakac ciidamada haatan goobahaasi lagu arkayaana waa ciidamadii hore isaga hor yimid saas ayay dadku markaa uleeyihiin ama cabsida ay u dareemayaan ama ay cabsida uga muuqataa ayay ciidamadaasi shakiga uga muujinayaan waa waayahay cawilo su-aasheeda rab- ugu dambaysaa rabaa inaan ku weydiiyo ee, maadaama aad ee, caawa magaaladii boosaaso oo halka xudunta u ahayd ee, doorashooyinka hanaanka dimuqraadiga ee puntland ka dhacaya aada ku sugan tahay ee, axsaabta siyaasadeed ee tartamay sida hadalhayntu ay tahay axsaabta ku horeeya ama codad aada u tiro badan ku horeeya haddii aad dadku sawirto inta axsaabay siyaasadeed ama xisbiye siyaasadeed ee tartamaya iyo sida loogu kala horeeya hadalhayntu siday tahay cabdiqaadirow haddii aan soo koobno guud ahaan ururada ka tartamaya ama puntland ka dhisan haatan doorashadana ku loolamaya waa sagaal urur siyaasadeed haddii aan mid iyo laba iyo saddex aan kaaga taabto ururada lays oran karo way ugu cadcad yihiin ama haatan doorasho tirinta hordhaca ama natiijada hordhaca ee guddiga doorashada ay haatan gacanta ku hayaan ay inta badan tilmaamayaan waxaa ka mid ah sida urur siyaasadeed ka midaye urur siyaasadeedka mustaqbal sida urur siyaasadeedka ka iyo urur siyaasadeedka sincad shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebookcom hormuud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasuya ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba jimcihii dhoweyd aniga iyo asxaabteeda oo iska baashaalayna oo hilib shiilan cunayna ayuu mid ka mid asxaabtayadu cuntadii ugu qariyey basbaas kulul ka dibna markii uu calaliyey afkii ayaa ololayay carrabkiina wuu soo laalaadiyey saaxiibkay waxaa buu ugu jawaabay ileen cuntada iyo jacaylkuba kuleelka ayay ku macaan yihiin markaa kadib ayuu u dhiibay kokakola qabow si uu nafta ugu qaboojiyo si farxad leh ugu baashaal cabitaanka koka kola
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix fariintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbatoo kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararkaa miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koretiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal Dalsan Radio.
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dijitaala subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg weye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburadhay ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryaday martidaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socote maraq digaaga juumba keene martaa soo socote maraq digaaga juumba keene martaa soo socote maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaag
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaanu idi leenahay qeybaha dambe ee barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaanu kusii saqeynaaye markaana haddii aanu fiirino shirka golaha wadatashiga ee dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada ayaa maanta maalintiisa labaad ka qabsoomay villa soomaaliya shirkaasi oo uu shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyada oo ay maamul goboleedka puntland uu ka maqan yahay fadhiga labaad ee shirka golaha wadatashiga qaran ayaa maanta waxaa warbixin looga dhageystay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo gudoominaya fadhiga labaad ee shirka golaha wadatashiga qaran ee magaalada muqdisho ka socanayo ayaa lagaga arrinsaday wejiga labaad ee howlgallada dalka lagaga xureynaya dagaalamayaasha shabaab fadhigan waxaa maanta markaasi ka qaybgalay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdulqaadir maxamed nuur iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaana warbixin markaasi laga dhageystay sarayagaas maxamed cali bariise oo hogaamin doono howlgalka isku dhafka ah ee ciidamada soomaaliyeed iyo weliba kuwa dalalka deriska ah ee qeyb ka qaadanayo howlgallada mideysan ee soomaaliya lagaga sifeynaya dagaalamayaasha shabaab sida lagu yidhaahdo war ka soo baxay kulanka maanta yeesheen golaha wadatashiga qaran taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee sarayagaas jenaraal uduwa yuusuf raage ayaa sidoo kale soo bandhigay guulaha laga gaaray dagaalada kalena al-shabaab ee wejiga koowaad iyo wejiga labaad ee dhowaan bilaaban doono ee lagana bilaabi doono deegaanada maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya oo ka hadlay madasha waxa uu xusay in dalka uu maantu marayo marxalad taariikhi ah islamarkaasina loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed iyo weliba hogaanka ee soomaaliya inay gacnaha isqabsadaan si loo xoojiyo baa layidhi in uu dalka aan idhaahdee in uu markaasi shacabka soomaaliyeed ay helaan nolol wanaagsan horumar amni taasi oo ay aasaas u tahay in la ciribtiro dagaalamayaasha al-shabaab sida lagu yidhaahdo war-saxaafadeedka ka soo baxay ama bayaanka laga soo saaray kulanka golaha wadatashiga qaran madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa ka qaybgalay kulankaas ugu horeeyay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikariyo qorqoor madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabi xuseen madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdisalafta gareen madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa shir gudoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa qeyb ka ahaa maamul goboleedka puntland ayaa shirkani ka maqnaa sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo safar dibadda ku maqan ayaanan qeybka ahayn wareegga wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaan taliska ciidanka booliiska soomaaliya maanta warbaahinta ayaa la hadlan isaga oo uu taliska booliisku soo saaray awaamiir la xidhiidha ee gaadiidleyda ama gaadiidka bajaajta ee ka howlgala gudaha magaalada muqdisho awaamiirtan ayaa salka ku haysa soo dejinta mootobajaajta isagoo taliska booliisku uu sheegay in meelo aanan ahayn markaasi dekada muqdisho laga soo dejiyo bajaajta qaab markaasi sharci dara ayuu sheegay in goobo gaar ah lagaga soo dejiyo habeenka booliiska soomaaliya ayaa la wadaagay warbaahinta awaamiirta taliska booliiska kasoo baxday
taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed qaybta nabadgelyada wadooyinka ee trafico kii mey war-saxaafadeed kaltanka shaqa maalmeedka bajaajta e iyo b ee caasimadda iyo nawaaxigeeda warbixin guud sanadkii sida xogaha warbixinta aynala wadaagtay qaybta nabadgelyada wadooyinka ee traafiko ciidanka booliiska soomaaliyeed sanadkii isku celcelis shilalka dhacaa waa kun toddoba boqol toban iyo sagaal shil oo ay qayb ka yihiin ama daraf ka yihiin dhammaan gaadiidka ku dhaqan caasimadda intooda badan oo isugu jira gaadiidka mootooyinka fekonta bajaajta iyo wax alla wixii gaadiid ah sidaa daraaddeed isku celcelis bishii magaalada muqdisho ee caasimadda iyo nawaaxigeeda waxaa ka dhaca boqol afartan iyo saddex shil oo isugu jira dhammaan ay ku lug leeyihiin dhammaan gaadiidku taasoo mooja bajaajtu ay qayb ka tahay si gaara isku celceliska shilalka aan kor ku soo xusnay sagaashan iyo shan ka mida waxaa gaar u ah ama qayb ka ah gaadiidka nooca loo yaqaano bajaajta sidaas daraaddeed ayaa bajaajta shilalka ay gasho waxay sababaan dhibaatooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed sidaas daraaddeed ayaa kaltankani wuxuu xal u ahaa sababta keentana ay ahayd in lagu yareeyo dhacdooyinka shilalka ah iyo saxmadda ka jirta magaalada caasimadda iyo nawaaxigeeda amarkan kala xadaynta kaltanka dhacdooyinka ah oo ay soo saareen golaha wasiirada xukuumadda federaalka ay soomaaliya jideeyeen isla markaana ay fulintiisa qayb ka ahaayeen maamulka gobolka banaadir iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed hay-adaha kale ee ammaanka ayaa loogu talagalay in kaltankani uu ka hirgalo magaalada caasimadda iyo nawaaxigeeda sidaas daraaddeed magaal degmooyinka ama deegaamada fooraha ah ee magaalada waxay la wadaagaan faritaanada magaalada caasimadda ah maadaama ay gobolka banaadir ka tirsan yihiin haddaba bajaajleyda aan u hogaansamin amarkan ee ku sugan degmooyinka ama deegaanada fooraha ah ciidamada ammaanka waxay waajib cad u haystaan in gacanta lagu soo dhigo lana soo qabto sidaas daraaddeed kuwa magaalada caasimadda gudaheeda ku sugan si fiican ayay maantay u fuliyeen oo maalinta ay ka bilaabanaysa waxaa jirta in ay jiraan xajmi aada u fara badan oo mootooyin ah ama mootobajaaj ah oo dadkii iska lahaa ee sabab kasta ha ku timaadee aysan soo marin habraacii e iyo p loogu sameynayo loo kala xadaynayay kaltanka taasoo noqon karta inay canshuurta la baxsanayaan ama falal kaleo gurracan ay kulug leeyihiin waxaana ciidanka boliiska soomaalida hay-adaha kale ammaanku ay hayaan iyo wasaaradaha ku shaqadale gobolka banaadir ay hayaan xajmiga ama tirada mootooyinka aan la diiwaan gelin wakhtigii la siiyo labada bilood ahaana uu ku dhacay sabab kasta oo loola maqnaado ha loola maqnaadee waxaan isha ku haynaa ciidamada ammaankuna ay u amran yihiin ay waajib cad u haystaan inay gacanta ku soo dhigaan haddii ay jiraan mootooyin noocaa ah oo aan habraaci loogu talagala soo marin sidaas si la-eg waxaa jira mootooyin kale maadaama faritaanadii ama xeerka golaha wasiirada ay jideeyeen ku caddaa in mootooyinka la mamnuucay in laga soo dejiyo magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan mooto bajaajta sabab xajmigaas loo ilaaliyo iyo saxmadda sidaas daraaddeed waxaa dhici karta jirtana oo xaqiiqo oo jirta in mootooyin lagu soo geliyay magaalada caasimadda si tahriibin ah oo laga soo dejiyo dekedaha iyo gobollada dalka ka yimaada si tahriibinina lagu soo geliyay maadaama aan dekedda lagu soo gelin karin kuwaas ruuxooda ishaan ku haynaa waxaa jiray qodob kale oo farayay oo ahaa in aysan heli doonin diiwaangelinta ama leysinka ama ama shatiyeynta aysan heli doonin haddaba wixii muuta oo nuucaasa ciidamada ammaanku ishay ku hayaan waajib cad ayayna u haystaan inay kula xisaabtamaan dadka falalka nuucaasa sameeya ciddii ku kacda fal nuucaasa ee aan soo diiwaangelin ama aan la imaanin waxaan u qaadanaynaa ama aan fulinin awaamiirta kale iyo faritaanada kaltankan bajaajta ee la siiyo e iyo b waxaan u qaadanaynaa inay yihiin qolyo amniga lid ku ah oo faral guracan ka shaqaynaya waxaan dadka dhagahooda ku dhibcinayna ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku dhaqan magaalada caasimadda ee nawaaxigeeda intay fulisay waa fulisay inta aan fulininna ciidamada ammaanku ishay ku hayaan waana la socdaan waana kula xisaabtami doonaa ciddii lagu helana sharciga ayaa la horgeyn doonaa si ay cadaaladda u marto wixii sharciga ay ka heshana ay leedahay ugu dambeyn waxaan u mahad celinaynaa ciidamada ammaanka maamulka gobolka banaadir wasaaradaha iyo dadka bajaajta lahaa ee u hogaansamay faritaanada ay dowladdu soo saartay ah kala xadaynta iyo kaltanka shaqamaalmeedka bajaajleyda ee kalahaa e iyo b cid walba oo qayb ka qaadatay in faritaankaas dowladda ama amarkaas dowladda siduu ahaa u fulo waa uga mahad celinayna waa mahadsan yihiin gaar ahaan maamulka gobolka banaadir dadkii bajaajta iska lahaa oo milkiilayaasha bajaajta ah dowladda wasaaradaha ku shaqada leh iyo hay-adaha ammaanka oo fulintaas qayb u ah waxaan rajaynaynaa in sidaas iyo si kasii qurux badan ay nagu socoto tirakoobka aan soo sheegnay ee dhacdooyinka shilalka ah ee magaalada caasimadda ee nawaaxigeeda ka dhaca maadaama la kala xadeeyey ee qaybta nabadgelyada wadooyinka trafico oo u xil saaran nabadgelyada wadooyinka geyiga soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa dhacdooyinkani in ay kala xadayntan ama saxmadan yaraatay ay hoos u dhigi doonto dhacdooyinkii shilalka ahaa boqolkiiba toddobaatan qiimaan intaa la eg ayaanu ka filaynaa haddii ilaah yidhaahdo wax walba iyo marxalad kasta oo ku soo kororta iyo dhacdooyinka siday wax u dhacaana sidaas si la eg ayaan ummadda soomaaliyeed ula wadaagi do- uga wadaagi doonaa ee shirkeena jaraa'id maanta intaas uu ku saabsan yahay waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jecla inaan kusoo meero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saaca raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabduqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo